magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay markaska axmed bin xamal qeybtiisa cusub qeybtan ayaa si gaar ah loogu baran doonaa culumta sharciga taasoo la dhigan doono maalmaha khamiista iyo jimcaha maamulaha guud ee markaska axmed bin xambal cabdiqaadir xuseen cabdi ayaa ka waramaya furitaanka qeybtan markaska axmed bin xambal waxaa la aasaasay labada kun toban iyo afarta markiiska waxaa ka qalin jebiyey arday aad u fara badan waa ilaahay mahadii markiiska wuxuu ka kooban yahay barashada qur-aanka kariimka lamber labo xilqada funuunta kala duwan ee cilmiga lamber saddex qeybta culunta sharciga ah oo aan hadda u fadhinno ilaahay idinkiis inay diblooma ay ka bixi doontana ilaahay ka rajaynayo ee baarti time ah iyo qeybta waxbarashada aas-aasiga ah sida dugsiga hoose dhexe ilaahay idinkii aan ta hadda aan u fadhino oon haddana inshaa allahu tacaalaa sideedaadka ardagay ka baxaahu ou shahaadada halkaa uu ka qaada doono markaan aragnay masaafada dheer ee ardagu xilqada kitaabada oo u doonanayo masaajid ama masaajidya dheerdheer markaan aragnay maadooyinkii asaasiga inuu ardagii meela dugsigii ka fog oo macnaha u doonanayo waxaan soo dhoweynay uu markiiska markiiska axmed bin xambal uu soo dhoweeyey waxyaabihii baahidaas loo qabo idil ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii inaan markiiska axmed bin xambal inuu tacliin sare oo maaragtay dadaal fara badan uu geli doono ilaahay idinkii macallimiin u tababaran oo experience u leh waxyaabaha baxi doonana uu kusoo kordhi doono ilaahay idinkii qaar ka mid ah xubnaha lagu casuumay madasha ayaa soo dhoweeyey furitaanka qeybtan cusub markaska axmed ibnu xambal litaxfiidi alqur'aani alkariim wa tacliimi alasaasiya markasku sida aan ognahay ama yacni bulshada xaafaddu ay ka warqabaan wakhti dheer ayuu furan yahay waxaana ka aflaxay dad aad u fara badan oo maanta nacfilaho dadka wax taray wuxuuna u taagan yahay intii allah uu idmo subxaanahu wa tacaalaa inuu bulshada sii hormariyo inuu bulshada garaadkeeda dhiso inuu bulshada tacliinteeda dhiso in aqoonta bulshada kor loo qaado in la tayeeyo waxbarashada hadday ugu horeyso qur-aanka kariimka ah ku xigta shareecadeenna islaamka iyo waxbarashada maadiga ah sida dugsi hoose dhexe oo maanta ay tahay muhiimadda maxfalkan uu ku saabsan yahay inuu markasku uu soo kordhiyey
madrasada ama markaska axmed ibni xambal oo aan rajaynayna inshaa allahu tacaala gobolka hiiraan mar dhow inay wada gaadho oo aan ogahay anugu shakhsiyan qiimaha iyo tayada iyo wanaagga ay leedahay iyo juhdiga ay soo bixisay ee ay ku soo bixisay sara uqaadka diinta rabbi subxaanahu wa tacaala iyo qur'aanka kariimka ah gaar ahaan in ay hadda noogu soo kordhisay tacliintii kale ee nolosha adduunka aanu kaalmaysan lahayn oo ah dugsi hoose dhexe oo lagu barto maadigii iyo qofku wuxuu ku kaalmaysan lahaa noloshan adduunkaee casriga ah ee maanta maraysa heer la isticmaalayo teknolojiyad iyo caqli macmala la isticmaalayo inay noogu soo kordhiyeen baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa labada tacliinuma kala maarmaan laakiin waxaa horeysa midda diinta islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejay iyadaa ah midda rasmiga ah ee nolosha adduun iyo midda aakharaba ku anfacaysa waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka xarunta markaskan axmed ibni xambal in ay manhaj ahaan ama korokalam ahaan ay u kala horumariyeen tacliintusay u kala horreysay marka markaska waxaan bogaadinaynaa serviska iyo maarata adeegga uu soo kordhiyey maadaama mugga hor lagu yaqiino taxfiid alqur'aan iyo waxyaabaha aas-aasiga u ah maaragtay diinta maantana ay kusoo direen laba brogram oo kale ah barashada culumta shareecada islaamka oo diblooma laga bixinayo iyo dugsigii hoose dhexe oo laga qaadanayo maadooyinkii loogu talagalay dhammaan maadooyinka meesha ku qoran ardaydii la barayo marka waxaan u rajaynaya insha allahu tacaala markiis axmed binu xambal tillaabooyinka hadda uu ku tillaabsaday oo isbedelka muuqda oo bulshadan ay markhaati ka tahay inuu ku socon doono insha allahu tacaala oo aan mar kale aan markhaati iyo goobjoog ka ahaan doono isagoo kusoo kordhiyey inuu dugsi sare haddana ka qalijiminayo haddana jaamacad kusii daray dhammaan waxa la barto oo dhan oo digrii ku saabsan oo dhan insha allahu tacaala in sidaan iyo si kasii badan uu ku tillaabsan doono waa u rajaynaa sidaan galabta aan markhaati uga noqonay markaska axmed binu xambal oo ka mid ah markasyada lagu barto culuumta diiniga sidoo kalena leh qeybta dugsiga hoose iyo dhexe ayaa soo saaray arday badan tan iyo markii la aasaasay